qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta lagu laayay dagaal ka dhacay deegaanka boosareeri si gaaran u hoos taga degmada aadan yabaal waxaana meydadkoodu iminka baylah u yihiin haadda iyo dugaagga hilbaha ku nool ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dagaal aan waxba la isula harin kadib libintu raacday waxaana cagaha wax ka deeyay askarta dowladda federaalka ah intoodii ka badbaaday maarta sababtay in saaxiibadooda adduunka ka galbadaan askarta dowladda federaalka ah ayaa u cararay dhanka deegaanka ceelmulo oo asna hoos taga aadan yabaal ileen waa tii hore loo yidhi nafta orodayay kugu aamintaay dagaalka ayaa dowladda federaalka ah waxaa looga furtay baabuur kuwa ciidanka ah iyo hubintabaa muasasada alkataib oo ah garabka warbaahineeda xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa durba baahisay sawirada gaadiidka qoryaha caaradooda ay kula wareegeen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo meydadka askarta ay laayeen oo gengamboon halkii la isku galay waxaa sawirada la qaaday xilli cadceedu ay kulushahay iyada oo jiilaal darana la joogo dhulkuna waa bacaad waxaana la arkayaa meydadka oo saliiq badan oo uu ka muuqdo ragga qaarna maskaxda ayaa bannaanka ku daadatay halka kuwo kalena meel halis ah xabaduhu ay uga yaallaan waxaa la arkayaa wiilal tuute xiran oo siliska dabajeexu u garaawixiidsan yahay kuwa oo afka ciidda ku haya maadaama goor hore naftu daysay sawirada waxaa ka muuqda laba gaari oo midkood uu yahay cabdibilaha gacanlaha ah oo qoriga labada dhuumood leh ee lidka diyaaradaha islamarkaana dagaalada caadiga ah looga qaybgalay ee suuga loo yaqaan ku rakaban yahay iyo gaari hartoob ah oo nooca caafimaadka ah xogtii ugu dambaysay waxay sheegaysaa in dagaaladii maanta ka dhacay duleedka deegaanka boosareeri ee walaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe lagu dilay afar iyo labaatan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka kuwaasoo ay ku jiraan laba sarkaal oo lagu kala magacaabo garmaqaate iyo adeerow waxaa sidoo kale xogtu sheegaysaa in la dhaawacay siddeed askari oo iyaguna ka tirsanaa dowladda federaalka ah dhinaca kale ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay maanta si buuxda ula wareegeen gacankuhaynta deegaanka alkowsar oo duleedka magaalada aadan yabaal ku yaal una jira toddoba iyo toban kilomitir oo keliya markii uu dhacay dagaalka boos hareeri xogta in la jabay ahna ay faaftay ayay cagaha wax ka dayeen ciidamada alkowsar joogay waxaana durbadiiba gacankuhaynta deegaanka la wareegay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo awalba kaabiga ku hayay amaba kulaalayay sawirra alkataa'ib ay baahisay ayaa muujinaya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo dusha ka saaran masaajidka weyn ee alkowsar qaarna ay hareera joogaan kaas oo qalcad ciidan u ahaa dowladda federaalka ah waxaa sawirada ka muuqda joodariyo ciidamada dowladda federaalka habeenkii ay ku seexa jireen iyo haraadiga qaadkii masaajidka barxaddiisa ay ku cuni jireen sawirada sidoo kale waxaa lagu arkayaa ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo gaaf wareegaya halka dhismayaasha deegaanku ay ku yaallaan muddo toddobaad ka tillaabsatay waxaa dagaalla ka dhacayeen gobolka shabeellaha dhexe waxaana muuqatay in guushu ay raacday ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo dilay in badan oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ah halka kuwo kalena ay dhaawaceen hub iyo gaadiidna ay ka furteen intii dagaaladu ay socdeen xarakada shabaabulmujaahidiin waxay la wareegtay deegaanada kale ah daaru nicma ceel cali axmed califool dheere caadley ceelbaraf miirtaqu biyo cadde laba garas iyo labada deegaan ee maanta ay gacanta ku dhigtay oo kale ah booshareeri iyo kowsar kadib dagaalka maanta dhacay iyo weliba deegaanada lala wareegay walaaca ka jira aadan yabaal ayaa cirka isku sii shareeray iyadoo awalba aanay ciidamada joogacaga ku taagnayn ciidamadii ka qayb gala dagaal dhowaan ka dhaca deegaanka ceelbaraf ayaa qaarkood maanta la ii sheegay inay marayeen deegaanka guullane oo koonfur ka jira aadan yabaal si xaaladdu haddii ay xumaato ay ugu baxsadaan waddada muqdisho inta aanay ka xirmin halka kuwo kalena ay iska xaadiriyeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan madaxweynaha dowladda federaalka xasan gurguurto oo iminka guranaya kuwii ugu qaraaraa midhihii ka dhashay dagaalkii uu laba sanayo bar ka hor ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ayaa afkiisu juuqda gabay waxaana awooddiisa uu isugu geeyey keliya sidii uu mar kale xilka madaxweynenimada ugu guulaysan ahaa waxaana muuqata inaanu xiise u qabin in uu dagaal kale soo abaabulo qarashna uu ku bixiyo laakiin saraakiil uu soo diray ayaa furumaha taagan kuwa oo ciidamada weli cadaadinaya inkasta oo ay u diyaarsan yihiin diyaaradihii ay raaci lahaayeen haddii xaaladdu faraha ka baxdo saraakiishaasna waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada milatariga dowladda federaalka ah odawaa yuusuf raage iyo korneyl xasan cali nuur shuute oo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ah ninka saddexaadna waa korneyl saney cabdulagaab oo iminka aan meel lagu sheegin